halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin laba kun saddex boqol iyo konton haween iyo caruur isugu jiro ayaa ka faa'iidaysanaya cisbitaal cusub oo laga furay degmada buurxakaba ee gobolka baay ururka dhakhaatiirta puntland oo ka digay isticmaalka kaniini bariiska oo bulshada ay u isticmaasho si aanan ahayn ujeedkii loogu talagalay saddex kun oo qoys oo biyiyari ay ku haysato degmada gabiley ee somalilan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo xubinta qiimaha xoolaha iyo riwaayaddii amal oo ka sheekaynaysa arrimaha carruurta balse marka hore ku soo dhowaada warka iyo fawsiye cumar barre
ku dhowaad saddex kun oo qoys ayaa biyoyari uga barakacay deegaano hoos yimaada degmada gabiley ee somalilan dadkan ayaa hadda ku sugan tuulada caratuulka ee hoos tagta isla gabiley oo dhanka koonfureed ah halka dadkani ay kasoo barakaceen deegaanada waqooyiga ka xiga degmadaasi mawliid nuur oo ah guddoomiyaha tuulada caratuulka ayaa sheegay in sababta ugu weynee dadkan ay halkan u yimaadeen ay tahay inay helayaan biyo walow biyuhu ay lacag yihiin hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalka itoobiya ayaa sheegtay in siddeed dhibic saddex milyan oo dad ah ay u baahan yihiin gargaar raashin ah oo deg deg ah madaxa hay-addani ayaa sheegay in tiradan ay boqolkiiba shan ku korortay sanadkii lasoo dhaafay dadka gargaarka u baahan ayaa waxaa saameeyey abaaro iyo dagaallo ka dhacay dalkaasi sida hay-addu sheegayso dowladda itoobiya ayaa codsatay dhaqaale gaaraya hal dhibic saddex bilyan oo dollar si gargaar deg deg ah loo gaarsiiyo boqolaalka qof ee ay arrintani saamaysay warkaa oo aad kala socoteen idaacadda irgoha khiyaartana dhegaysanaysaay xilligani waa naga intaa ciddii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergodot o r g u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
intaa ha inoo joogo warka oo aad kala socoteen idaacadda ergo haddii aan u guda galno barnaamijka aan ku bilaabo magaalada buurxakaba ee gobolka baay waxaa laga furay cisbitaal cusub oo ay ka faa'iidaysanayaan dad gaaraya laba kun saddex boqol iyo konton qof kuwaasi oo awal u doonan jiray caafimaad magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaha ergo muxyidiin xasan maxamed isbitaal cusub oo kowdii bishii hore laga furay degmada buurakaba ee gobolka baay ayaa waxaa adeegyadiisa oo bilaasha ka faa'iidaystay laba kun saddex boqol iyo konton qof oo isugu jira haween uur leh carruur iyo dad da' ah sida uu raadiyaha ergo u sheegay agaasimaha guud ee cisbitaalka buurakaba dhakhtar ibraahim mucaawiya sheekha dadka buurakaba iyo deegaanada hoos taga oo adeegyada caafimaad u doonan jiray magaalada baydhabo oo u jirta shan iyo lixdan kilomitir waxaana haweenka oo ugu darnaa dadka baahida u qabay inay xarun caafimaad helaan dhib kala kulmi jireen waddada isku xirta baydhabo iyo buurakaba oo ay afar sax u socon jireen hirgelinta cisbitalkan cusub ayaa yimid kadib markii kow iyo tobankii bishii janaayo ee sanadkan haweenay uur lahayd ay ku dhimatay cisbitaalka degmada baydhabo taasoo wakhti badan ay ku qaadatay in cisbitaalka la geeyo sida uu raadiyaha ergo u sheegay iskuduwaha caafimaadka gobolka baay cabdirashiid cusmaan aadan aada dhibaatooyin u jiri jireen dhibaatooyinkaas wax yar ma ahayn wax aada u weyn oo huge ay ahaayeen maamooyinka normally deliveryga ay ku dhalaan haddii normally deliverygaas iyada ku dhali weysay waxyaabaha soo gudboonaadaya waxaa ka mid ah in complicationay dhacaan complicationadana waxaa ka mid ah inay dhahaan dhakhaatiirta waxyaabaha transfersal dhahaan cunugaas oo soo bixi karin oo loo helo advanced oo technique loo helo advanced techniquekaasna waxaa ka mid ah waa emergency waa in loo sameeyo c section waxaas ayaa noogu badnaan jiray meelaha deegaanada ugu badan oo hadda laga keeni kara emergency nagu soo gaari jiray dhinaca buurrakabay ahayd alxamdulilah maanta waa laxle wuxuu xusay in isbitaalka laga heli karo dhammaan adeegyada bukaanada ay u baahan yihiin gaar ahaana qalliinka degdega ah ee haweenka uurka leh si aysan u dhicin mar kale tii qabsatay gabadhii iyadoo foolanaysa cisbitaalka baydhabo ku geeriyootay isuduwaha ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay haweenku ku qabeen imaanshaha baydhabo oo ay ugu badnayd buurrakaba ay kala hadleen hay-adda qadar jaarati oo markii horeba ka caawisay furitaan cisbitaalka iyo weliba dhaqaalaha adeegyada ku baxaya fartuun maxamed keerow waxay ka mid tahay haweenka ku nool buurrakaba waxay mar un ay ku haminaysay inay helaan cisbitaal adeega ay u baahan yihiin u qaban kara waxay sheegtay in wiil sideed jir ah oo ay isbitalka geysay kow iyo toban maalin ka hor ay u heshay baaritaan iyo daaweyn kaas oo malaria laga soo sheegay waxay sheegtay inay aad ugu faraxday markii iyadoo aan lacag la weydiin adeeg caafimaad loo soo qabtay iyadoo horay farmashiyaasha lacag toban ilaa shan iyo toban dollar ah ay ka qaadan jireen baaritaan iyo daaweynba markii carruurta ay ka xanuunsadaan fartuun oo haysata lix carruur ah waxay sheegtay in isbitalka loo furay ay u qabeen baahi badan waxay saddex carruurah ku dhashay isbitaalka baydhabo halka saddexda kalena ay ka dheliyeen umuliso dhaqmeed jooga degmada buurrakaba ee gobolka baay maasha allah isbitaal laamanahay iyada dhiban qobnay alxamdulilah iyadan fayda galaamayda madi dhibka qobti lingo imaaran dalo maami amal madilahay kadiblay dhanka un wal maqoqobada korno baydhabo langaaday markaaday dhaaray markaas kadiblay baydhabo laangaaday madaasa laaqalaay iyadan welwalaasi waa iyadan welwalaasi dhibdiina lakulmaas maasha allah hada welwel maqobni waa adabadayin adabadayis iyada maalkadhimidan oo undilaan qaaday iyada dhiban lakulmaayna bershee wakti oo badna sija bakadaaya halka bakadaaya unus bershee kadaxa dhimidaay bershee yoo dhimidaay saasaay isbitaalkan oo ka kooban saddex iyo toban qol waxaa ka shaqeeya saddex iyo labaatan shaqaale oo afar ka tirsan ay dhakhaatiir yihiin sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka faadamo macalin cabdinuur oo deggan buurrakaba wuxuu qoyskeeda ka kooban yahay laba iyo toban ruux waxay sheegtay in mar wiilkeeda ka shubmayey u geysay baaritaan iyo dawo lacag la'aan ahna la siiyey iyadoona sheegtay inay meesha ka baxday qarashkii badnaa ee kaga bixi jiray farmishiyaasha oo isugu jiray baaritaan iyo dawo marka la isu daro noqon jirtay shan iyo labaatan dollar faadamo oo qoyskeeda danyar yahay waxay noloshooda ku tiirsan tahay xoogsi waxaana ay dhibaatada ugu weyn ay ahayd markii reerka qof ka xanuunsado inay ku adkaan jirtay lacagta farmashiyaasha oo mararka qaar qofka xanuunsanaya aanay baari jirin
ha baaritaan kasuubi ha mudaasaa mareen oo gurigaanka jirelahan wala sheegeen daaweed jira tamanberin hal madhan miisaan lasaaridemalaaadooy walkas daawoo lambaada maay nafleydan reebo farnama way lambaada kale haa farmashiyaa ka sheega jirata farmashina seena isbitaalka sheegan kanina dhiiday farmashina naysiyaay hata alxamdulilah babeesida maysa aadoy bulshada degmada buurrakaba waxaa soo maray sanooyin ay qabeen dhibaatooyin caafimaad taasoo ugu wacan tahay iyadoo aysan lahayn xarun caafimaad oo dabooli karta bukaanada ay soo ritaan cudurrada halista ah ee u baahan in si degdeg a wax loogu qabto isbitaalka guud ee halkaas ku yaala ma helin cid ka caawisa dhaqaalaha qalabka iyo dhakhaatiir iyadoo dadka keliya ay ka heli jireen talooyin caafimaad muxudiin xusni raadiya ergo magaalada baydhabo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto nabdaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
weli ergo ayaad nagala socotaan idinka oo naga dhegaysanaya mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka mitir baan dadka jooga magaalooyinka waxay nagala socdaan qaar ka mid a efemyada dadka heli kara adeega internetka waxaad nagala socotaan radio ergo o r g iyo baraha bulshada iminkana ku soo dhowaada xubinta qiimaha maxamed xaashe ayaa ka waraystay maxamed cali xasan oo ka mid ah dallaalayda jooga suuqa magaalada muqdisho
geela dhaqaalka waa geela oo la qalo waa ka qaal badan yahay kun iyo shan ilaa laba kun oo mar ah geela dhaqaalka ah sidoo u kala caani badan yahay ayaan u kala iibinaa mafahamti oo baroob ahaana lagu gadaa waa laba kun oo dollar ha waxa waaye waa la baroobeynaa hasha barooba lagaga qaadanaa intii dhala aan leedaha hasha hasha ka shan shan dhala ama saddex dhala ka dheer ku lacag ma aha ma garat ha waxaa la fiirinaa haddana hasha qoornimadeeda la fiirinaa oo ina hal oo gaaban iyo hal dheer oo laf leh isku qiimo ma ah marka hasha ugu bermeersan ee caanaheeda ummadda cajibiso dadka caanaha solista iibiyo laba kun oo dollar ayay kala baxaan waa oo gartay loogu keeno dalabaad marka geel laakiin iska caadiga qeyr caadiga ah kun iyo shan kun iyo labo meelahaas waay isbeddel ma jiraa markaad fiiriso toddobaadkii hore iyo toddobaadkan een, maxaa la yidhaahdaa qiimiha xoolahoo kale ama geel oo kale wax qiimihii uu marayey toddobaadkii hore is- wax isbeddela maanta suuqa ma jiraa ha isbedel xoog laa jiro oo xoolihii abaaraa soo taabatay marka waxawaaye xoola dhiigoodii waa aada usoo yaraanayaa inuu soo xaaso u dhow yahay marka waxawaaye neefkii dhiig le hadda kor sarkac u wadaa sarkac hadday een, bishii hore waxaan gadaynay sideed boqol ariga bir- eh, geela birmada ma garat haddana kun iyo boqol uu- uu aga dhigay arbacadii daraad eed maxaa ugu wacan marka arrintaas isbeddelkaas jiilaalka keenay oo li- xoolihii marka hore barwaaqay ku jireen xoolihii hadda waa soo caatoobeen oo jiilaalkii kulaaladii waa waa dareemi kartaa abaarihii baa lagu jiraa ha marka geela markaan ka tagno bal ka waran dhinaca ariga oo kale iyaduna een, ariga dhaqaalka oo kale kan birimada kan sugantada heerarkiisa kala duwan arigan haddaad noosii faahfaahiso ariga dhaqaalka meeshii, eh, qiimihiisa waa iska yara dhexaad waaye waa sideed boqol een, een, siddeetan dollar toddobaatan dollar waa ariga dhaqaalka Eh, ariga birimada walaalkay oo maciisi oo la qala neefka ugu sarreeya boqol iyo toban dollar oo mar ah Eh, neefka ku xigoo suguntada siddeetan dollar oo mar ah kan kusii xiga lixdan caaqirka u dambeeya konton dollar u yar adiga qiimihii ugu hooseeya oo qolada mijiska laga iibiyo marka een, wax isbeddela ariga isaguna ma jiraa mise weli waa wiigi toddobaadkan iyo toddobaadkii hore ha ha ha dafras weyn hadda bishii hore ariga ugu sarreeya waxaan gadaynay lixdan dollar toddobaatan dollar neefka ugu sarreeya ahaa haddana boqol iyo toban dollar maraa isbedelka waxaa keenay abaaraha xoolihii iyo beeragooska oo had sanadadan xilliyadii beeraha la goynayo waayo dadka yermiiga xoolaha suuqa seeradaha ma keenaan Eh, tusaale ahaan qof aan reer miyi ahayn ama xoolo dhaqanin ama beeraley ahayn marka la dhaho een, eh, xoolaha waxaa saameyn ku yeeshay abaaraha eh, in qiimahoodu ay kacaan eh, ama ay hoos u dhacaan maxaa lagu sharci maxay tahay macnaha sababta ugu weyn ee keentay alisdhii karaa ay ugu wacan tahay
xoolaha waxaa xukumo sisamka dhulka barwaaqadiisa iyo beeraha ayaa xukuma xoolaha isbedelada waxaa keeno markii beeraha soo go-ayaan iyo markii xoolaha dhulka abaar oo noqdo labadaas ayay xoolaha yaraadaan marka ma qaaliyoobaan mise way raqiisaan maya waa qaaliyoobaan waa qaaliyoobaan ilaa neefka dhiig leh oo dhiigga leh oo maciise oo birimada aad ayay u sarkaca waxaan rabaa inaan kaa weydiin iyadana lo-da ka waran een, eh, waa la keenaa suuqa inkastoo geela iyo arigu ay ka badan yihiin eh, bal iyadana faahfaahin naga sii xaaladda lo-da birimada sugantada eh, waxay ka marayso birimada waxay mareen afar boqol oo dollar oo loda qiimahooda gaditaanka aad ayuu u yaryahay Eh, dibida la dhoofinaa intaan ka ahayn si fiican dibadda la dhoofinayo iyagu eh, miyay ka duwan yihiin waa ka duwan yihin ha Eh, sababtuna maxay tahay dibid waxa- waa dalabaad oo dibidda aa loo dhoofiyaa waa ka qaalisan yihiin oo koontarol badan oo leeyihiin inuu cinjadiisa ayna baxsanin suradadooda u leeyahay dibida oo la dhoofiyo suguntada lo-dana waxaa waaye laba boqol iyo konton dollar boqol iyo konton dollar ayaa looda u qiimaha u yar oo la iibiyo suuq sayladaha la keeno magar eerka saddexaad waa la isi- ee, boqol iyo konton dollar ayaa u yar lo-da ariga dhaqaalkana toddobaatan dollar ayaa u badan ilaa konton iyo shan dollar aad baad umahadsan tahay maxamed cali xasan oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee sayladda magaalada muqdisho mahadsanid maxamed ayaa waa walaalkaa
bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal waxaanu ka hadlaynaa sidii looga hortegi lahaa oo loo hakig lahaa loona yareyn lahaa in lala jirado ama lala dhinto cudurka la xiriira shuban biyoodka deg dega ah ama daacuunka sida loo yaqaano waad ogtihiin waddankeenna sanad kasta laba jeeruu kusoo laabtaa dad badan ayuuna ku dhacaa si hala ayuuna ku faafaa arrimahaasoo dhan waxay caddaynayaan in isdiyaargaraynteennu aada u yar tahay in dadweynuhu iyo bulshada soomaaliyeed aanay fahmin cudurka sida lagu qaado sida looga hortago iyo sida layskaga daaweeyo waxaan doonahayaa inaan idin xusuusiyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo hakiyo cudurkan la yidhaahdo koleerada waxaa keena bakteriya la yidhahdo vibrio kolera waxaana lagu kala qaadaa nadaafad darrada khaas ahaan biyaha iyo cuntada haddaba taas waxay caddaynaysaa maamahadii soomaalida ahayd intay qashinku kuu jiro ayaa cudurkuna kuu jiraa haddaba haddaad isnadiifiso oo degaankaaga iyo degmadaada iyo gobolkaaga iyo xaafadaadaba aada nadiifiso iyo gurigaagaba waxaad ogaanaysaa inay yar tahay sida aad ku qaadi karaysid cudurka koleerada haddaba maxaa loo baahan yahay kow waxaa loo baahan yahay marka u horreysa haddaad ku aragto qof shuban qaba oo qof ilmahaaga ka mida ama adiga qoyska ka mida aada aragtid fadlan isla markiiba ku dadaal inaad qofkaas siiso ors ama mulanka shifa loo yaqaano oo aad siisid mar alle intuu shubhayo o dhanba aad siisid kaliya waxaa loo baahan yahay in isbitaalka la geeyo marka shubankaas uu noqdo mid loo adkeysan kari waayo matag badan uu leeyahay oo uu ka badan yahay inta qofku qaadanayo iyo inta uu lumanayo inta uu lumanaya ay badan tahay laakiin waxaad ogaataa hadii jermaanka ku haysaa boqolkii siddeetan dadka shubanka ku dhaco oo rs kaliya ayaa ku filan in lagu daaweeyo marka labaatan boqolkiiba weeye inta u baahani in la geeyo isbitaal seed iskaga ilaali kartaa cudurka waxa weye gacmaha iska dhaq saabuun ku dhaqo gacmaha iska nadiifi oo waa goormee intaadan cuntada cunin intaadan cuntada diyaarin iyo mar kastoo aad musqusha ka soo baxdo mar kastood ilmahaaga aad nadaafadooda ka shaqayso fadlan soomaalida hamuun gorgor bay qabtaa gacanta cuntada waxay gashataa iyadoon dhaqan kadib unbay markay cuntada cuntoo dhammaystay gacmaha saabuunta ku dhaqdaa kala bedel dhaqankaas aan bedelno aan ka hormarino marka u horreysa inaad gacantaada saabuuniga ku dhaqdid intaadan cuntada cunin intaadan cuntada diyaarsan cuntada aad cunaysid ha noqoto cunto si aada loo kariyey markastoo kaa qabowtana fadlan si fiican u kululeeh oo ha cunan cunto qabow ah walaal waxaa lagaa rabaa oo kale inaad biyaha iska nadiifisid oo aad cabtid biyo milanka koloriinka la yidhaahdo ku jiro ama haddii kale biyo aa karkarisay inaa cabtid marna ha cabin biyo aan nadiif ahayn biyo aadan ka warqabin meesha laga soo qaaday biyo aadan adigu iska karkarin ama aan koloriin lahayn ama aan guriga laga diyaarin biyaha seeli kala yeelaya waxaad diyaarinaysaa laba weel oo biyaha lagu kala shubo midna biyaha la isticmaalo oo noloshaada u isticmaalaysad ayaad ku shubanaysaa midna biyaha la karkariyey oo cabitaanka kaliya ah weliba isku koob ama isku galaas haddana labada biyood ee kala saar taasna ku dadaal walaal waxaa kaloo lagaa rabaa suuqa waxyaalaha lagu gadayo xaaladahan inta lagu jiro cuntada suuqa iska waran walaal ha gadan ha cunin haddii aadan aysan ahayn cunto la karinhayo aysan ahayn hadday tahay qudaar walaal dooro oo qaado mid aduu adiirka ka qaaday oo kuu sahla sida mooskao kale iyo cambahoo kale iyo babaaygaoo kale iyo liintao kale mid adigu aad diirka ka diirtay adigu isticmaal marka waxa weeye taladeena guud ay kusoo dhammaanaysaa iska dhaq gacmaha cuntada si fiican iskaga karkari biyaha iska karkari ama biyaha koloriin lacab qudaarta diirka adigu ka fiiq oo adigu iska xaqiiji wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haatanna somalilan deegaano badan oo hoos yimaada degmada gabiley waxaa ku soo barakacay ilaa saddex kun oo qoys kuwaasi oo ay hayso biyo yaraan sida uu warbixintan inoogu faahfaahinayo wariyaha raadiyow ergo eliyaas cabdi maxamed xasan fariid waa konton jir ku nool tuulada qadowga oo koonfur gabiley ka xigta shan iyo afartan kilomitir laba iyo toban saacadood ayay ku qaadataa inuu helo biyo qoyskiisa iyo xoolihiisu ku noolaadaan waxa uu dhalay siddeed carruur ah subax kasta waxa uu raadin ugu jiraa si biyo cunnada loogu kariyo ay u helaan carruurtiisa afartankii maalmood ee u dambeeyey ayaa uu shaqadaasi qabanaya dhammaan ceelashii iyo baraagihii ku yaallay tuuladiisa ayaa qalalay waxaana hadda carruurtiisa uu raadinayaa biyo tuulada uu ku nool yahay oo roobkii gugaya sanadkii hore ugu dambeeyey waxaa qalalay baraagihii iyo balliyadii ku yaalay biyaraan keentay shan saacadood oo uu ku tago ceelka uu biyaha ka helayo ayuu hadda ku nool yahay oo uu ka soo dhaamayaa maalin kasta si ay u helaan biyo qoyskiisa iyo xoolaha inta aan socon karin afar jirkaan waxa uu leeyahay hal dameer oo uu ku soo dhaamiyo mana laha gaadiid kale oo ay ku soo dhaansadaan biyaha maxamed ayaa raadiyo hergow sheegay in biyola'aanta haysata ay joojisay shaqooyinka guriga ee nadaafadda beeroqodista iyo xoolihiisa uu usii dhaqan karo waxaana uu sheegay in haddii xoolihiisa laga soo kaxaynayo deegaankaasi uu ku nool yahay si ay biyo u helaan ay ku qaadanayso afar saacadood iyo badh si loo gaadhsiiyo ceelka waayo dhibaato aniga biyaalaantayga haystaa waxa weeye xooliyo isku batay oo dararkii kolka la yimaado dadkii aanu aada uga yariyin waxaad biyaalo waxaad usoo socdaa ilaa afar saacadood iyo badh bay xoolu usoo socdaan qoyska wallaahi iyo agagaarka biyaalaanta haysata waxa weeye biyo lagu dheer oo waxaan ku weri aan noo dhaweyn oo riigaas aanu ka xanuunayo waxaas aad ugu dhibaato weyn laba jeer dee laba jeerkaana waxa caddow xoolaha yaryareen lacagta reerka joogta ee naqnaqan laba jeerkaana carruurtun baa aqaanta deebiyalaanta waxaa lagu samaysa waktiga khaliil baanu joognaa imika waxaan ku weri geedka xooluka ma baxaan marka wax biyo loo dhawina intaa saacadood lagu socono wanaa kuu sheegay afar saacadood sii socday afar saacadood soo socono biyaanu helnaa waxa weeyaanu ceelkaasaanu ku aroornaa ceelkaasina dadka ku badan kuyuba lagu jiraa darar badan oo xoolaha iyo dadkaba afacaa ma dhackaba afacaa ma laha ku dhowaad lixdan qoys ayaa ka hayaamay tuulada maxamed ku nool yahay dadkaasi waxa ay degeen wajaale iyo baadiyaha gabiley isagu waxa uu u guuray allay baday bishii koowaad ee sanadkan hase yeeshee waxa uu ka soo noqday tuulada kadib markii deegaanka uu tegay la mid noqday midka uu ku noolaa waxaana uu sheegay in deegaanka la kala leeyahay oo ay dadku leeyihiin deegaanka islamarkaana aan la iska degi karin meeshaas waxa uu aaminsan yahay inaanu deegaan kale u guuri karin oo la kala yeeshay dhulkii deegaanka kale ku jiraan meel walba meelaad deegaanka aad degan tahay mooyaane meesha kalena de waa meel bilaadan leeyahay meel kaloo degtaa ma jirto halkaa taag aad joogta aad u leeyahay mooyaane dee beeri iyo dhulkiiba waa la kala leeyahay ninba deegaan buu leeyahay oo aan iminka masalan dee adoo meelnaad joogtaa iminka aad kala socdaysaa hargeysa haddaad taganaad ka guurto taga kale miyaad degi kartaa waa saasoo kale un haddaba dee meelaha miyigaan joognaana walaalo halka
hadda shaqada keliya ee uu guriga ka hayo waa inuu biyo raadiyo maxamed markii hore waxa uu ka shaqayn jiray beer uu isagu leeyahay oo uu ku beeri jiray cunooyinka waddaniga ah sida hadhuurka iyo wixii la midka ah laakiin beertiisii waxa uu isaga dhaafay biyoyari soo waajahday deegaanka maxamed waxa uu xusay in cabsi ay ka hayso in carruurtiisa iyo lix neef oo lo ah oo uu haystaa ay ugu leedaan biyoyari waxaana uu xusay in welwel ay ka qabaan in riiga ay hadda biyaha ka cabaan biyoyareeyo kala baydh allay baday qadowga habaas iyo tuurka ayaa ka mid ah meesha ay dadka biyoyaridu ku hayso mawlid nuur guddoomiyaha tuulada caratuulka ayaa raadiyo ergow sheegay dadka qiyaas ahaan soo barakacaya inay gaadhayaan saddex kun oo qoys ilaa iyo laba kun waxaana uu sheegay dadkaasi inay u badan yihiin beereley iyo xoolo dhaqato waxa uu xusay deegaanada ay dadka ka soo yimaadaan runtii marka la eego laba kun oo qoys kama yara ilaa saddex kun oo qoys ayaa ayaa ayaa yimaada waa dad beeraley xoola dhaqatana ah waa dad ma garatay yara oo aan waxba waraabsan karayn ba ma garatay oo sacanba laba sacanba iyo hayo aniga haysta intaasi ay ku nool yihiin iyo qoyskiisiiba marka waxay iskugu jiraan dad iska dan yara oo in la kaakuleeyo u baahan iyo dad wax haysta oo dee iska xoolo leeyahay deegaanada ka yimaadaan waxa u badan waxay ka yimaadaan waayo oo kale wixii kasoo waqooyi kasoo xiga waxay ka yimaadaan allay baday wixii waxa jira riig allay baday ka qodan amba balayada ka qodan balayada dadka wixii gaari kari waayey ee kasoo sokeeya oo dhan baa ya yaa kamid ah geed balaadna wixii kasoo hooseeya qadowga oo dhan baa yimaada xagga dhinacanna ma garatay kalabayrka wixii kasoo hogan oo kalea yimaada waqooyigan laftooda dad badan baa nooga yimaada iyo gebilaya annaga inta noo dhaxaysa mawliid waxa uu intaasi ku daray in biyaha keliya ee ay heli karaan dadkaasi laga qaado lacag labaatan kalitir waxa ay ku gataan laba kun iyo shan boqol oo somalilanna una dhigataa shan iyo labaatan senti oo lacagta maraykanka ah xaaladda ka jirta deegaankaasi ayuu sheegay inaanay awoodin inay wax qabtaan wuxuu xusay inaanay dadka awoodin biyaha laga iibinayo hadda faa-ise aadan cige waa hooyada lix carruura oo agoon ah haysata nolosha carruurteeda waxa ay ka soo saartaa maqaayad ay ku lahayd kalabaydh oo gebile u jirta labaatan kilomitir hadda tobankii hadda tobankii maalmood oo u dambeeyey ma ay shaqaysan oo waxa ay awoodi weyday lacagta deegaankan kala baydh lagu gato biyaha waxayna hadda cunnada u kariso carruurteeda ay biyaha uga soo qaadataa jaarkeeda oo looga keeno gebile ama wajaale hooyo walahi way gu adka hode waxay waxay igu saamaysay wixii lagu iibsanayay iyo wixii qaashida lagabaxayo biyola-aan baa dee loo waayay dee awlaadii yaryareyd iyo waxaana hooyo meelaha jaarkiiyo meelahaas mada wax uga qabqaada marka maxaaba wey wax lagu iibsan waxaan ka heli jiray hooy nolol maalmeedkayga maalintii shan dool soo geli jiray ubasaan ku biishan jiray waxaan u adeegsan jiray hooye dee awlaada yarba nolol maalmeedkooda de hooye waxaan u weyne le nolol maalmeedka wixii lagala soo baxayay ee lagu iibsanayay biyihi halkay mareen de hooye waan weli waanu awoodi kari weyne waxaan kaga guurno kasakoo biyayarida hadda ay wajahayaan dadka reer miyiga ee degmada gabiley waxaa sidoo kale ka jirta xaalad baadyaraaneed oo xoolaha ku haysata deegaanadaasi waxaa dhammaaday calafkii ay xooluhu cunayeen waxaana hadda dadka ay siinayaan raashin iib ah oo ay usoo iibiyaan iyo bal uga soo gacay beerahooda bishii sebtembar ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka xilligaasoo ay dadku ku waraabin jireen beeraha waxaana laga keeni jiray biyahaasi beeraha lagu waraabinayo gabiley waxay ahaayeen biyo iib ah ilaa iyo haddana sidaas ayaa looga gataa biyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga somalilan ayaa sheegtay in biyayaraan ay wajahayaan dadka reer miyiga ay u baahan yihiin in biyo dhaamis deg dega laga sameeyo bishii februari tobankeedii ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ilyaas cabdi cali raadiyo ergo hargeysa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaligu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labaiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
halkaad weli nagala socotaan waa raadiyow ergo haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta waxbarashada iyo daryeelkooda qaybteedii labaad
ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dadweyno wada ogaada
ku soo dhowow dhegaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta labaad ee sheekada amal
qoyska amal waxaa maanta lagu casuumay meel lagu qabtay xaflad weyn waxay meeshaas ku kulmeen qaar badan oo saaxiibbadood ah kuwii ay dugsiga isla dhiganayeen iyo kuwo kale oo xaafadda la deggan sida soomaalidu caadadeedu tahay waxaa la soo dhigay cunto badan sida beriis hilib iyo cabitaan markiiba ciyaalkii waxay ku ordeen cuntadii iyagoo aanan soo farxalanin
joojiya joojiya ha bilaawina cuntada ininkoo gacmaha dhaqanin ma sugayno waa u jeedaa ciyaalkan inay doonayaan inay naga dhammaystaan cunnada ogaada haddaba ogaada waxaan idiin sheegaa ciyaalow dhammaantiin hadhow waxaa qaadi doontaan xanuun iyo cudurro badan haddaa wax ku cuntaan gacmaha jeeriska leh macallin batuulo oo maqlaysay doodda dhex maraysa amal iyo carruurta ayaa markiiba soo gashay hadalka iyadoo qaylinaysa carruuray dhegaysta oo imaqlow dhegaysta haa macallin waan ku maqlaynaa ma imaqlaysaan haa macallin waan ku maqlaynaa camal waa garteed waana idinka saxa tahay ma garateen macallin eeg eeg carruurta kale oo dhan way boobayaan annagana maxaa nahnay daahir imaqal carruurta ha ka horaynin ma i maqashay haa macallin qofna yuusan cunin cuntada isagoo aan soo farxalanin waan garanay macallin farxalku waa muhiim wuxuuna ka mid yahay aadaabta cuntada ee sidaas u ogaada carruureey haye macallin
nadaafadu waa asale intaadan cunin anfaca ogow gacmahaaga meer ogaadoo wada ogaada allankoo wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
macallimaddu waxay markaa sharxaysaa cudurrada ka dhalan kara haddii aanan gacmaha layska dhaqin ka hor inta aanan cuntada la cunin iyo weliba markii masquulaha la soo isticmaalo macalin batuulo waxay weydiinaysaa carruurta ma og tihiin meelaha ay ka dhashaan cudurrada nadaafaddarridu keento waxay markaas macalimad batuula sharxaysaa faa'iidada farxalku leeyahay farxalku waa arrin muhiim u ah nolosheenna iyo caafimaadkeenna ma garateen haa macalin waan garane waa tallaabo muhiim ah oo lagaga hortagayo cudurro badan oo dhibaato u keena bulshada qof walba waa inuu farxashaa ka hor intuusan cuntada cunin ma garateen carruurey haa waan garane dad badan baa qaba hunguriyucyuc ma aha inuu qofku ku ordo cuntada isagoon faraha dhaqanin markaa cunada dhammaysataanna waa inaa faraha saabuun iskaga dhaqdaan muhiimaddu waa inuu qofku gacmaha iska dhaqaa intuusan cuntada ku ordin caafimaad daro ayaa ka dhala karta haddii gacmahoo wasaqah raashin lagu cuno macalin macalin sidaas waxaa sameeya mar kasta daahir
ma og tihiin sannad walba markii la gaaro shan iyo tobanka oktoobar in la xuso maalinta farxalka adduunka macalin maxaa loo xusaa maalintaas waxaa loo xusaa maalintaas in farxalku muhiim u yahay nolosha bulshada sidaa darteed waxaan kaloo idin xasuusinayaa markaad suuliga ka soo baxdaan inaad gacmaha iska dhaqdaan sidaasna waxaana faraysa diinteenna haa aabbaa noo sheegay wuxuu aabbo noo sheegay inuu nadaafaddu ka mid tahay iimaanka qofka muslimka ah
amal waxay subaxaas dugsiga ka weyday gabadh dugsiga dhigata waxayna weydiisay gabadh saaxiibteed ah oo ay darisna yihiin dugsigana ay isu soo raaci jireen gabadhii waxay amal u sheegtay in saaxiibteed dugsiga laga saaray amal arrintaas way la yaabtay wayna u cuntumi weyday markaasay weydiisay sababta waxayna gabadhii ugu jawaabtay iyada hooyadeeda lacag ma ka bixin karto oo aabbaheedane iyada aabbaheeda ma shaqeeyo mana haysato waxay buugaag ku gadato abbaayo ma ii geynaysaane ma isoo tusaysaa gurigeeda abbaayo maan israacno aniga adii walaalkay liibaan maxaad ka qabtaa waayahay waan israacaynaa deris baan nahay maasanid hadhow markii laga baxo fasalka ayaan israacaynaa markii ay xiisaddii dhammaatay bay amal walaalkeed liibaan iyo gabadhii kaleba soo wada aadeen hoyga gabadhii dugsiga laga saaray amal liibaan iyo gabadhii kaleba waxay u tageen gabadhii dugsiga ka baaqatay oo iska fadhida gurigooda bannaankiisa oo dhabannada haysata amal way ka xumaatay markii ay aragtay muuqaalkaas
abbaayo maxaa meeshaan u fadhisaa keligaa ooyaday way jirantahay daawona ma haysato abbaayo waan ka xumahay aabbaha daawada ma gadi karo aabbahe lacag ma haysto mana shaqeeyo hooyadee ayadaa camaali aadi jirta biilka iyo dugsigiina naga baxi jirtay abbaayo raalli noqo sidaas darteed ayaa dugsiga ugu imaa waaye saakina ma quraacanin maantana gurigeena qadama laga karinin amal waxay u soo ordaysaa gurigoodii iyadoo ooyeysa amal hooyo maxaa la ooyeysaa maxaa kugu dhacay hooyo bal ii sheeg
hooyo gabar saaxiibtay ah oo iskuulka ila dhigato ayaan u tagay iyadoo ooyeyso maxaa ku dhacay maxay la ooyeysaa hooyo hooyo iskuulka bay imaan weysay maxay la iman weysay oo ku dhacay hooyo lacagtii iskuulka ma haysato hooyadeedna way jiran tahay maxaa dhacay aabbo ma lahan miyaa gabadhu hooyo aabbaheedna ma shaqeeyo waxbana ma haystaan hooyo hooyo saakaata maydhaada ma quraacan maanta hataa qabo ma haystaan waan gartay waa arrin murugo leh hooyo wax noo sheeg maxaa yeelnaa hooyo anigaa idiin dhiibaya cuntee hadda u qaada cunto keliya kuma filno hooyo oo maxaa kaloo loo baahan yahay hooyadeed way jiiran tahay waxayna u baahan tahay daawo aabbe amaale ilaahay ha ku barakeeyo oo ha ku dhowro hawelwelin anaa haddeer lacag kuu dhiibaye ugee daawaha siisatay ama goobaha caafimaadka ha ku aadee aabbo allah ku dhowru mahadsanid mar kasta waxaan u baahannahayna waana siisaa aabbe adaa mudan tani maaha waxaad adigu leedahay maad qaadanaysid waa sadaqo ama waa samafal midisa ku qabo la durduri xaggan iyo xaggan ha u jeesan waddada big ku dheh kadibna uge aabbe mahadsanid aabe wixii kale u baahan yihiinna aabbe een awooddayda anaa u qabanaya insha allah ilaahina waa igu garabgelayaa adna waad mahadsantay aabbe saad warka noogu keentay hooyay aabe yaa ka bixinaya lacagta dugsiga waxaan jeclaan lahaa in dugsiga lagu soo celiyo gabadhaas amal aabbaheed oo aad u qiimaynaya hadalka gabadhiisa ayaa wuxuu ballanqaadayaa inuu lacagta dugsiga iyo buugaagtaba ka bixin doono gabadha
waxaad maqashay qaybtii labaad ee sheekada tixanaha ah ee amal oo uu idiin soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi qaybta saddexaad ee sheekada waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan waxaad inoogu soo duubi kartaa taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxan ilmih lagu ababiyaa dibaaloo aaye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ubeen dhallaanko wada ogaada waxaydan ubeen ogaada
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
weli erga ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada haatanna fariimaha ay dhegaystayaasheenna inoo soo duubeen assalaamu calaykum magacaygu waa mustafa maxamuud oo jooga magaalada qoryaal waxaan ka cabanaynaa anagu bacaha xoolihii waxaa aad iyo aad iyo aad dhibaato waaweyn uga haya bacaha bacaha oo kuwaasoo xooluha ay isticmaalayaan marka ay cunaan iyagoo ama ay ku arkaan wax qoqoyana macaan ama wax noocaasa kadibna waxa ay isku marata calooshooda waxaan arkay xoolo aad iyo aad u tira badan oo ku baktiyay bacaha calooshoodan ay markaa dheefiiska isaas ku martay kadibna ay baktiyeen waxaan ka codsanaynaa dowladda jamhuuriyadda somalilan inay bacaha wax ka qabato oo xukunkii uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriya madaxweynaha reer somaliland mudane axmed maxamed siraayo waxba waa waanfici waaye oo waa u shaqayn waaye cid wax laaga wax laaga wax ka hirgelina ma jirto waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub musabiixe inay tallaabo adag ka qaado bacaha oo dalka laga dabargooyo haddii loo soo jirtan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaacir nuur oo jooga wasiil maamulka galmudug runtii dhammaan waan salaamayaa sheekh kaasa ama si gooni waxaan u salaamayaa maxamed xasan soosaaraha barnaamijka iyo leylo oo warka tabinaysay iyo dhammaan shaqaalaha ergo dhan waxaana leeyahay maalin wanaagsan runtii waxaan ahay nin ku xiran ergo oo inta badan idaacadaha ka baxa dhegeysta dhegeysta marka waxaan idiga codsanayaa in ay ii soo deysiin yeese xasan aadan sootar oo ah markaan jiri jiray shan iyo toban markaan dhamac guur la soo baxay noqayga markaanu saantayay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa qasaay khaliif oo jooga degmada buuraburgele waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta muddo badan ayaanu nahay lacag la-aan xagga shilinka soomaaliga marka waxaan rabaa inaan bulshada gobolka hiiraan ku dhaqan kan degmada iyo kan gobolkaba in ka bulsho ahaan aanu qaadano shilinka soomaaliga danka dadkaynana ay ku jirto waxna anfacayana ay yihiin marka waxaan uga ugu baaqayaa bulshada inaan lacag ku qaadano waxay hadda ka shaqaysaa kaliya waa dalaqsi iyo ilaa deegaanada nagu xeeran laakiin kama shaqayso degmada buulaburka gudaheeda iyo gobolka beladweyne marka inaan lacag ku qaadano aanu isku guurino aanu iska warsano aan ku kasbanahay haddii aan nahay bulshada gobolka marka arrimahaas aan iska dhiidhino si aan u noqono dad dadbeni ah oo dalkooda iyo shilinkoodaba jecel lala gaanqaadi kara bulshada inteeda kale waayo meliyan doolarku mana samaysano waa wax naga soo galo dalka dal kale marka dalkayna waxau leeyahay kaliya waa inaan qaadanaa aana danaynaa marka insha allah aan samayna intaas aana isgaarsiino waana salaamaya radio ergo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waagi salaam radio erga waxaan joogaa mudug gaar ahaan caasimada cadaado waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed in laga qabto dadka dhirta jaraya oo geedaha jaraya oo nagaadguurka in laga qabto raadiw erga waan ka cabsanayna inay sii gudbisiin dadka geedaha jalaya dhirta jalaya waa nagaadguur saasayaan oranahaa walaalayaal ha laga qabto dadka geedaha jalaya waa nagaadguur xoolihii waa dilaadeen abaar kastoo dhacda lama dareemi jirin xoolo dhirta coli jirin dhirtu way isdugsataa kanqalana waa kanqalu dugsadaa kanqaluuna dhirsiyaa waa laga qabto walaalayaal cabsi ayaan wataa in laga qabto geedaha dadka noocaasa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wanaagsanii raadiyo orga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa qasaay khaliif ee jooga degmada buraburkine waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta muddo badan ayaanu nahay lacag la-aan xagga shilinka soomaaliga marka waxaan rabaa inaan bulshada gobolka hiiraan ku dhaqan kan degmada iyo kan gobolkaba in ka bulsha ahaan aanu qaadano shilinka soomaaliga danka dadkaynana ay ku jirto waxna anfacayana ay yihiin marka waxaan uga uga baaqayaa bulshada inaan lacagta qaadano waxay hadda ay ka shaqaysaa kaliya waa dalaqsi iyo ilaa deegaanada nagu xeeran laakiin kama shaqayso degmada bulburka gudaheeda iyo gobolka beladweyne marka inaan lacagta qaadano aanu isku boorino aanu iska warsano ayaan ku kasbanahay haddii aan nahay bulshada gobolka marka arrimahaas aan iska dhiidhino si aan u noqono dad dadbeni ah oo dalkooda iyo shilinkoodaba jecel laba gaan qaadi kara bulshada inteeda kale waayo meliyan doolarku mana samaysano waa wax naga soo galo dalka dal kale marka dalkaynu waxau leeyahay kaliya waa inaan qaadanaa aana danaynaa marka insha allah aan samayna intaas aana isgaarsiino waana salaamaya raadiyo ergo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan dhegeystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee labo eber hal labo markana puntland ururka dhakhaatiirta puntland ayaa ka digay isticmaalka kaniiniga bariiska loo yaqaano oo bulshadu ay u isticmaasho si aan ahayn ujeeddadii loogu talagalay dhakhtar maxamuud asbiima oo ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta puntland islamarkaana ah dhakhtar cudurada guud qaabilah oo ka howlgala isbitaalka garowe ayaa sheegay ayaa sheegay in kaniiniga bariiska loo qaato xanuunada xasaasiyadda la xiriira hase yeeshee dadka qaar ay hadda u isticmaalaan inay isku cayiliyaan arrintan ayuu xusay inay ka dhasheen xanuunno bulshada halis ku ah islamarkaana waxa uu ka digay isticmaalka kaniinigaas wuxuu tilmaamay in daawooyin uu ka mid yahay kaniinigaas ay dhakhaatiirtu qoraan balse hadda farmashiyaashu ay iska bixiyaan dhakhaatiir uu ka mid yahay oo kala jooga deegaano ka tirsan puntland ayuu sheegay in kulamo dhowr jeer ay isugu yimaadeen ay ku ogaadeen dhibaatada kaniinigan uu ku hayo bulshada haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa wareystay dhakhtar maxamuud
run ahaantii kaniinkan la yihahdo bariiska waa kaniin hadda bulshadeenna aada uga dhex jira oo isticmaalkiisii wayse marka loo fiiriyo dawooyinka kale kiniin ahaan wuxuu ka mid yahay group dawa ah oo la yidhaahdo cortic steroids ama steroids la yihahdo abtris ahaan kiniinka bariiskaas nooc kale la yihahdo betametson kuwaasa ka mid ah isagana waxa la yihahda dexametson magaciisa kiniinkan wuxuu ka mid yahay dawooyinka marka laga hadlayo habka isticmaalkooda iyo nidaamintooda labaa loo qaybiyaa qaybi waxa weeye daawooyin loogu talagalay inay ku baxaan warqad dakhtar oo aan warqad dakhtar la-aanteed la isticmaali karin waxa la yihahda prescription drugs baa noocaa la yihahdaa waxaa jira nooc labaad oo la yidhahda dawooyin qofku intuu farmasiga tago uu ka gadan karo isagoo aan warqad dakhtar maarata waxa weeye aan isticmaalin sida barastamolkia ka mid a maarata kaniyada madax xanuunka iyo waxaas kuwaasna waxa la yihahda over the counter drugs baa la yihahda magacooda marka labada nooc wey dawooyinku isagu wuxuu ku jiraa marka daawooyinka loogu talagalay warqad dakhtar la-aanteed inaysan bixin inaguna waxaa cajaa'ib is yeeshay muuqaalkiisa oo bariis u eg iyo dadkoo sida bariiska u daaqaya oo farmashi baa la tegayaa waxa weeye dhakhtar baa kuu qoray iyo waxga muxuu dhib keeni karaa iyo laysba weydiin maayo saa darteed waxa dadka waxay u isticmaalayaan inay miistaan kii wax yar cabura dareema wax yar bahalka dareema inuu magaranaysaa isticmaalo weli waqti badan isticmaalo dhibaatada jirta ee idinka aad wax ka qorteen waxaad tirahdeen dhibaato caafimaad ayuu bulshadii ku hayaa awel isagoo daawo ahaa waa maxay dhibaatada jirta ee idinku kaliftay inaad wax ka tiraahdaan wax ka qortaan hadda nagu kaliftay inaan wax ka qorno ama aan ka hadalno waxa weeye haba loo isticmaalo warqad la-aan dhakhtar oo xasaasiyadeed dar oo loo isticmaalo laakiin hadda dhibaato kale baa timi kiniinkan waxa uu leeyahay waxyaaba leeyahay side effects ama waxyaabo qofka markuu isticmaalo waqti dheer ama qiyaas badan ka isticmaalo difeeto ugu reebayo marka difeetooyinkaas qaar ka mid ah bay bulshadii iyo dumarka weliba inta badan dumarka aad u isticmaala bay arkeen waxay isku dayeen markaa inay difeetadii iyagu faaiid ahaan u isticmaalaan laakiin waa dhib khatara leh oo tusaale ahaan waxaa ka mid a difeetooyinkiisa inuu sameeyo wax la yidhaahdo obesit ama cayi la sameeyo oo inta badan qofkii u muuqanaya wax yaro bucbuc ah midabkiisana yaro iftiimayo marka labada arrimood iyagoo ka duulaya ba waxay keentay in awalba isagoo sida beriiska loo daaqayay si kasii badan loo daaqo marka taasna waa arrin khatara oo dhibaato ah oo difeeto kiniinku lahaa in loo arko faa'iido yani xagge u soconaa weye cayilkani ma cayil caadi ah oo qofku uu miisaankiisii weydkiisii xoogaa yaro kordhayo miyaa mise waa wax xadka ka baxsan oo keeni kara xanuuno kale iyo dhibaatooyin kale ee qofkii ku keeni karaya cayil fiican oo wax ku ool hadduu yahay dadka caatada anaga u qori lahayn laakiin waa cayil dhibaato wata oo xanuun wata oo khatara cayilkan kiniinka marka la isticmaalo waxaa ka mid a cilladaha uu keeno waxa la yihahdo cushin syndrome xanuun weyn oo la yidhaahdo xanuunkaas ilaa tobaneeyo cilladood buu wataa waa mid ka mid a xanuunada ugu dhibka badan xagga maareyntooda waxaa ka mid a markaa calaamadahaas markaa xanuunkaas yeelanayo wax la yidhaahdo cayil oo inta badan qofkii adimadiina waxay noqonaya wax dhuudhuuban wejigana wuxuu noqonaya wax yara bucbuc ah sidoo kale cayilkaas wuxuu jiirka kaga ururaya jiirku si siman u cayili maayo inta badan xaggan la yidhaahdo urku jirta ama caloosha iyo xaggaas qofka baruur badan baa ka koraysa kor oo kale wuxuu yeelanayaa xanuunka waxa lagu yaqaanaa waxa la yidhahdo tuur buu yeelanayaa ama waxa la yidhahdo baafal laham waxaa magaca laga soo qaatay loogisida oo baafalo la yidhaahdo marka tuurti loogisida oo kale haddaad u fiirsato marka dumarka isticmaala ama dadka isticmaala waxay yeelanayaan calool weyn adimo dhuudhuuban weji bucubca iyo tuurti loogisida oo kale taas way marka waxa weeye uu khatar u yahay yacni cayil qaab daran weeye oo fool xun waxaa ka mid ah xanuunka laftigiisa aan kuu sheegayo cushin syndrome la yihahdo oo cayilka iyo waxaan wata cilladaha waliba waxaa ka mid a waxa la yihahda dhikar astaamaha lagu yaqaan xanuunkaas oo kale dhikar buu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay macaan oo keentay dawadatan ma aha dhikar iyo sonkor u dhacay si dabiici ah waa dawadatan baa keentay waayo cilladaha waxyaabaha keena waxaa ka mid a sonkorta iyo dhikarka daawooyinkii waxaad arkaysaa mararka qaarkood dadkana hadda ugu soo badatay sonkor baa ku dhacday hebel ama heblaayo dhikar baa lagu sheegay muddo kabacdina waa ku fiicnaatay waxaa dhici ka dhacay de xanuunadan dhikarka sonkorta lagama bogsado laakiin sababta looga bogsado marka la baaro inayba ahaayeen dawooyin ay isticmaali jireen ama qaadan jireen inay kaga timi oo marka dawooyinka meesha laga saaro la xaliyey uu sidaa ku bogsaday marka dhikar buu keenaya sonkor buu keenaya wuxuu keenaya cayilka foosha xun buu keenaya sidoo kale waxa weye wax la yidhaahdo osteoporosis waa arrin aad iyo aad u dhib badana oo lafiina noqdaan khafiif xorshasha oo si fudud qofka u jabi karo inantii o kale hadday turonturooto weliba markii dumarku da' wey yihiin oo kale oo caadagoyska gaaraan dabiiciyan waxaa dhaca lafahooda xorshash bay noqdaan haddii marka qof weyn uu weliba sii isticmaalo waa ka dhib badan tahay waxaa kaloo ka mid a cilladahan raba inaan bulshada baraarujiyo laba cilladood oo maskaxda ah ayuu leeyahay waxa la yidhahda waxa la yidhahdo mid layahay psychosis oo waalida caadiga ay naqaan baa qofka muddo ka bacdi ku imaan kadha waxaa kaloo imaan kadha waxa la yidhahda depression waxa la yidhahda niyad jab qofkii noloshiisii wixiisana qabsan waayo hawlihiisa shaqa tegi waayo sariirta iska olaado sidoo kale wuxuu leeyahay hurdayari
ma aragteen kaysas heer halisa gaaray oo dad kaniinigaas inta isticmaalay xaaladoodu ay ka dartay oo aada la macaamisheen
runtii way jirtaan waxaa jira hadda ka hor barnaamijya xataa t v-yada ka baxayay aan mar kaysaan kaga hadlay oo dalkeena adiga iska arkay dhibaatooyin iyo waxbaa iska jira qaraxyaha iska dhaca kaniinkan aada ka hadlayno briiska ah maadamaadada ka samaysan yahay waxay ku jiraan dawooyinka laysku caddayo maata waxa weeye oo jiirka loo isticmaalo bahashaan layaa darma faydka oo kale iyo waxay saas tahay dawo la abtiris oo layaa betametson marka kareemadan laysku caddayo one of the days waxaan xasuustaa meel aan joogay magaalo aheyd qarax baa ka dhacay qaraxi markuu ka dhacay dadkii ku dhaawacma waxaa ka mid ahaa gabar diyaanada aada u isticmaasha isbitaalka baa la keenay gabadhi waxay yeelatay matag labo miyirkeedoo doorsoomay si kasta waa la yeela problem la fahmi waayey waayo dawadatan bay aad u isticmaali jirtay muddo badan jirka qabsaday marka difaatada ay dawadatan leedahay dayaan ka nimi waxaa ka mid ah qanjir ku yaal kilida dusheeda oo layahay adrenal galaan dhacaankan oo kale ayuu jirka u saaraa haddii marka qofka dawadii yani shaygii uu soo saari jiray banaanka ka qaato hormoonkii qanjirkii ma loo baahnaa baahidii saa darteed qanjirku waa shaqo gabaya marka hadhowd qofka haddii wix dibadda ka qaadanaya waaye qanjirkiina hawl gab ka dhigay waxaa imaanaysa inuu markaa shayga marka markuu baahdo cilad shaqadu qaban jiray meesha ka baxdo qofkana dhibaato ku sababto gabadhii marka marka waxaa la ogaaday diyaanadii meeshana ka baxday isayama isticmaal maadaama isbitaal taal qanjirkan uusan shaqaynayn waxa la adrenal crisis oo ka mid ah cilladaha ugu khatarsan oo qofku u dhiman karo baalidaa markaa baa ku timi saa darteed waxay noqotay marka dambe in dawooyin nooci la mida in loo qoro si muxuu ahaayey bal maata xaaladda caada lagu soo celiyay markaasay joojisay matagii iyo miyarbeelkii iyo xaaladda kacacsanaanta ahayd hagaaga dhagaystayaalkaasina waxa uu ahaa dhakhtar maxamuud asbiima oo ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta puntland waxa uu u waramayey waryaha raadiyo ergo ee garawe
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mida efamyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ay noo soo diyaarisay waryaheenna fawsiye cumar barre
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo aad ka dhegaysataan idaacadda ergoh oo ay su'aalo ku weydiiyaan dhegaystayaasha idaacadda ergoh dhakhaatiir kala duwan oo jooga dalka gudihiisa sidoo kale barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaa dhakhaatiir ka hadla cudurro kala duwan oo waraysi aynu kala yeelanno maanta barnaamijka waxaynu uga hadlaynaa cudurka dibresshonka oo ka mid ah cudurrada ku dhaca dhimirka dhakhaatiirta qaar ayaa ereygaasi ku micneeyey in uu la micno yahay ereyga qulub maanta barnaamijka waxaa marti ku ah dhakhtar aadan axmed daahir oo jooga magaalada laascaanood waana madaxa guud ee cudurrada dhimirka ee hay-adda manhal dhakhtarka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo cudurkan iyo waxa uu yahay
aada iyo aad baad runtii umahadsan tahay waxa weeye horta xanuunkan sidaad sheegtay xanuunkan debreshonku waa xanuun ma garanaysaa kamid a xanuunada ku dhaca ma garanaysaa bini aadamka waana runtii xanuun marka loo eego bulshada soomaalida meeshay joogaanba ma garanaysaa macnihii aad muddo inay kusoo badanayaan oo kusoo badanayo marka horta depression waa dee waa waa waa waa de waa waa luqad qalaad buu ku qoran yahay marka runtii marka loo eegay aan anagu isnidhi ba luqad soomaaliya ku raadiya way adkaatay in ma garanaysaa luqad ama kelmad kale oo macnihi ku maadgaraysan ereygaasi aan raadino laakiin qulub baa ugu dhow qulub inuu qofku qulbayo oo ma garanaysaa mooralkiisii iyo maskaxdiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii iyo shaqadiisii waxaas qulub ku dhacayo marka xanuunkaas waa xanuun dee kamid a xanuunadaasi soomaali ahaana qulub qulub baa ugu dhow baan umalaynaya waan gartay bal marka calaamadihiisa iyo dadka sida ugu dhaco wax yar noo faahfaahe
kolley waxyaalaha horta waxyaalaha keena ee waxyaalaha keena maaragtay xanuunkan depressionku waxay noqon karaan waxyaalo kala duwan laakiin inta badan saddex me saddex baa loo qaybiyaa oo ah macnihii ma mararka qaar qofka waxyaalo la xidhiidha infection iyo waxyaalo ay qofka ku dhacay ayaa marka dambe ku sameyn kara raad macnihii depression mar psychologically qofka waxyaalo ku dhacay baa ku sameyn kara ma garanaysaa depression ku keeni kara mar waxa weeye social effect ku dhacay qofka ayaa macnihii ku sheegi kara marka guud ahaan biopsychosocial effect ah qofka in biological issue ku keento depressionkii social issue ay ku keento iyo inay ku keento macnihii waxyaalo psychologicalia marka laga yimaado waxaa keena calaamadihiisa waxaa kamida horta qofka waxaa laga yaabaa in hurdada ina ka yaraato isbedel xagga hurdada ku dhaco ku dhacdo waxaa kaloo ku dhacaya waxa la yidhaahdo anhadoonia ama loss of environmental interestki oo qofku waxyaalihii uu xiiseynayey ee uu qabanayey ama shaqa ha ato ama wax kale ha ato ayaa magaranaysaa meesha ka baxaysa waxaa ku dhacaya in macnihi waxa weeye uu qofku guilty dareemo oo macnihii qofku uu dareemo inuu qof macnihi dismoral yahay oo waxa weeye si qof dambiilaha uu yahay waxaa kaloo calaamadihiisa kamid a in uu qofkii activitygiisi isbedel ku dhaco oo psychomotor agitation ama uu noqdo ama psychomotor retardation oo marmarka qaar qofkii uu noqdo qof muurkiisii ama shucuurtiisii guduba ay isbedesho oo ay noqoto wax hooseeya waxa kale oo calaamadihiisa kamida macnihi waxa weeye dadka qaar in waxa weye sexual activityga oo kale inay qofkii isbedel ku yimaado waxa kale oo macnihi waxa kamida waxa kaloo qofka kamida inuu sameeyo qofku inuu dismoral noqdo oo qofku moralkii iyo wixii oo dhan uu meesha ka tago ilaa xataa uu gaadho heer uu qofku ku fekero inuu naftiisa waxyeeleeyo ama uu mad kale waxyeeleeyo oo u qaato suicidal ideation inuu qofku damco inuu naftiisa dhibaateeyo ama isjiro ama meel iska tuuro ama cid kale sahaydo waxyaalaha caynkaas ma jiraan calaamado kale oo la dhaqanka bulshada markay noqoto qof cabasho badan ama u malaynaya wax walba oo la samaynayo in asaga loola jeedo shaki noocaasa ma ku jira calaamadihiisa
marka marka la eego community integrationka ama bulshada la dhaqankeeda ama kubilnaanteeda waxa weye qofkan laba calaamadood weyn baa laga yaaba in lagu arko horta waxaa laga yaaba qofku inuu social isolation ama inuu inuu dadka ka dhex baxo inuu ama social withdrawal inuu sameeyo oo uu ka dhex baxo uu jecel yahay inuu keli tago inuu keli ahaado kelidaa uu markaa qofkii ahaanaya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ugu darsanto labawooda odhan karo dadka oo dhan laakiin qaar kamid a inuu qofkii baron inuu shaki waxyaalaha inuu shakiyo oo markaa uu markaa bulshadii ka dheeraado in wixii la hadalhayo waa hagaag dhegaystayaal wuxuu ahaa dhakhtar aadan axmed daahir oo ku takhasusay cudurada dhimirka oo khadka telefoonka igu warramayay isaga oo jooga magaalada laascaano guud ahaana dhegaystayaal intaasi haynoo jooga barnaamijka dhakhtarka raadiyaha haddii aad doonayso inaad su-aal weydiiso dhakhaatiir kala duwan oo jooga dalka gudihiisa waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad waddanka ka joogto waa bilaash waxaad noo reebi kartaa fariin duuban iyo weliba mid qoraal ah adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad qabto oo faahfaahsan inta aynu mar kale kulmi doono haddii allah weyne saamaxo waa anigoo fawsiya oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaadii erga waa